waagaaga dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay halkan si wada jira inoogala socodsiin doonaan caashe ibraahim aadan iyo weliba ibraahim xasan daanduray
waa tahay waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan barnaamijkan waxaad uga barateen caasho iyo nuur caasho iyo ibraahim maanta bal calaam su-aal mauga dhigaa qofka toddobaadka ila jooga
wallahi casho horta barnaamijka intuusan bilaaban ayaad ba iga sii qoslisay sheeko waxay soo xasuusisay qowdhan iyo tuxubow isku qoslaayeen markaad qosashaa kugu qosla mogta
waaya waaya marka waa saasaad ku sheegan tahay waa maxamed colaad xasan ayaa toddobaadkan barnaamijka ila daadahinaya colaadow soomaali waxay tirahdaa marti waa la sooraa marka dhambaalka ugu horeeya bal dhegeystayaasha usoo qabto caash haddaa dhambaalka ugu horreeya soo qabto wuxuu naga soo gaaray mahad hubeeye oo jooga caasimadda waddanka etoobiya ee addis ababa waxaana jecelnahay buu yidhi inaan halkan ka diro tahaniyad dhalasho oo farxad leh waxaana ka mida dadkan dadka diraya buu yidhi oo tahniyadan ila diraya cabdi barqadle oo loo yaqaano suldaanka triig axmed hubeeye nuur axmed hubeeye nimco axmed hubeeye maxamuud axmed hubeeye caaqil nuur barqadle iyo maxamuud cabdiraxmaan maxamed oo loo yaqaano injineerka iyo maxamuud cabdiraxmaan maxamed asxaabtaas oo aan kala lahayn waxay hambalyo hawada u marinayaan lamaanaha kale ah dayax axmed hubeeye iyo marwadiisa ayaan cabdikariin sheekh muuse oo gabar uga dhalatay magaalada harar gabadhaas oo loo bixiyey abshiro dayax waxaan leenahay buu yidhi soo barbaar abshiro caashu haddaan soo qabto dhambaalka xiga waa warqad naga soo gaartay fanaanadeennii caanka ahayd hibe maxamed hudoon hiba nuura waxay ku bilowday waad salaamantihiin colaad iyo caasha waxaa halkan hambalyo ka darya bay tiri ayeeyo sahara soogle iyo dhammaan qoyskeeda fawsiye aadan dheere yuusuf aadan dheere hibo aadan dheere yaasiin aadan dheere nimco aadan dheere iyo mahdi canshuur iyo hibe maxamed hudoon laftirkeeda iyo qadar idriis bay tiri dhammaan reer aadan dheere iyo asxaabtooda waxay tahaniyad aroos u dirayaan bay tiri cabdiqani cumar cabdilaahi iyo nasteexo cali aadan dheere oo meherkoodu ka dhacay jimcihii shalay magaalada muqdisho ducaduna waa xaggiinna bay tiri annaguna waxaa leenahay meerkaasi ha noqdo kii aroos wanaagsan ubad wanaagsan iyo aqal wanaagsan dhala lamaane isguursadana waxaan leenahay isku waara ubad qeyr qabana kala hela adigana caasha anigana aamin ayaan u raacinaya aniga dhambaalka aan hayo dib ayaan u dhiganayaa hees halkan ka mid a heesaha aan haynaan sugi la ahay marka sidaan warqadda ugu horeysa kuuga casumay heestanma kuuga casuma mar hadday tahay hees waayo waayo iyo dadka soo xusuusanaysa muddo hore heesihii hore aan usoo qabto dhegeystayaasha heesta jawhare luula codkii baxsanaa allah u naxariistee xaliima khaliif cumar magool iyo maxamed yuusuf
ilayn hadaloo haasa wahaway wadahaynoo heeshiinne maxayna kala helay taanu jiidh go'ay wa jacaylkaay alla januuya wada ma jiifsado
jawhare luula magool iyo maxamed yuusuf waxaan filaya inay waayo waayo sidaan markii horeba sheegnay idinsoo xusuusisay dhinaca dhambaallada ayaan mar kale aadaynaa dhambaalaan hayo colaada waxauu naga soo gaaray waa tahaniyad meher baa la yiri oo farxad leh dadka dirayana waxa ay kala yihiin cabdisalaam waxa uu joogaa galdogob baa la yiri waxaa kaloo dhambaalkan dadka diraya ka mida hooyo shukri xasan bilyan hooyo xabiibo jirde baaruud hooyo faadimo cabdi aabe xuseen guuleed hurre aabe maxamed guuleed hurre danjire xasan guuleed nimco sagal waa nimco sagal xuseen guuleed iyo leyla xuseen guuleed iyo cabdixaliim xuseen guuleed hodan xuseen guuleed dhambaalka waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jirta waxaa kaloo ku jira idhaahdee xariir xuseen guuleed iyo maxamed xuseen guuleed ibraahim xuseen guuleed dhammaan ilmo xuseen guuleed aasiya maxamed guuleed khayr maxamed guuleed iyo qadan maxamed guuleed dhammaantood waxaa la yidhi waa reer guuleed hurre oo isku duuban waxaanay hambaliyo meher oo farxad leh u dirayaan xasan maxamed xirsi iyo marwadiisa qadan cabdulaahi axmed oo sagaalkii bishan aan ku jirnay nofembar ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan meherkoodu ka dhacay gobolka jarar ee dowlad degaanka soomaalida baa layiri gaar ahaan degmada gaashaamo caruuska iyo caruusadda waxay yidhaahdeen waxaan leenahay caashaqa ku doogsada muxibadana ku darsada waa tahay waa tahay aad baan uga helay waxaan leenahay sida laydinkugu duceeyey meherkiina allaha ka dhigo midkii idiin horseeda aqalgal loo ayo mar kale ma aadna colaadow
waxaa soo qabanayaa hees banaadiri ah heesaha banaadiriga inaan aad uga helna waad ogtaa aad iyo aad inaan ku ciyaartana waa jeceshahay inaan ku ciyaaran waan jecelaha maanta waxaan kugu markaad barnaamijka diyaarinaysa waxaan ku yidhi haddaad haddaadan hal heesoo banaadiriga kusoo darin ha barnaamijka kula geli maayo haye waaye waa ka- balcaasha heesta adigaan kugu daynaya mar haddaad banaadiri ii soo xushay waa tahay
ubax soo udgaya alla ka dhigay qorax maalimeedoo lagu aftiinsaday ubax soo udgaya alla ka dhigay qorax maalimeedoo lagu aftiinsaday inanku aroose axdii iiga qaadee warka iigu haye ha iloobine inanku aroose axdii iiga qaade warka ii iigu haaye ha ii loobine
adunkey mahastoayaantaandhane iimaankan ka qadme sidaan ku arke adunkey mahastoayaantaandhane iimaankan ka qadme sidaan ku arke inaan ku iloobe uurkaale ka gooye axdigii lahene waa ku oofihaa inaan ku iloobe uurkaale ka gooye axdigii lahene waa ku oofihaa
inantiin ishaartaan isku aamine adiga ehede ii arwaaxe inantiin ishaartaan isku aamine adiga ehede ii arwaaxe inanku aroose axdii iiga qaade urka iigu haayey ha ii loobine inaanku aroose axdii iiga qaade urka iigu haayey ha ii loobine
amba waali edi adligaadiye ama waha ka waaye islaamkii dhane amba waali edi adligaagiye ama waha ka waaye islaamkii dhane inaan ku iloobe uurkaale ka gooye axdigii lahene waa ku oofihaa inaan ku iloobe uurkaale ka gooye axdigii lahene waa ku oofihaa
urka iigu haayey axdigii lahene ha ii loobine
inaan ku iloobe uurkaale ka gooye axdigii lahene waa ku oofihaa waa tahay mar kale ayaan dhinaca dhambaallada jaleecaynaa colaado bal dhambaalkaad haysid dhambaalkan eh, wuxuu naga soo gaaray caashooy waa hambalyo dhalasho eh, farxad leh waxaa diraya dadka kale ah eh, ilyaas cumar yuusuf maxamed ibraahim istaahil ibraahim cabdulaahi cabdi dheere muuna cumar yuusuf ramla cumar yuusuf caashadiib cismaan waa sukayna sida magaca uu qoran yahay eh, sukayna cumar yuusuf amaal cumar yuusuf abshir cumar cali khadar cumar cali xamse cumar cali dadkan oo isku duubani waxay hambalyo dhalasho oo farxad hawada u marinayaan baa layidhi tamaan cismaan iyo marwadiisa qadrah oo wiil ugu dhashay magaalada qabre bayax deegaanka soomaalida etoobiya ducaduna waa xaggiina ayay leeyihin caasha ayay ku dhufan waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhiga kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax u tara waa saddex da-o d d d dhegaystayaasha intayna bartay bay soo qoraan d d d marka annagana waanu akrinaa waa tahay mar kale mar kale toddobaadkan heesahan dhegaystayaasha maxaas leenahay bal waraaqaha ka yareeya hees saddexaad ee dhegeystayaashaan usoo qabanayno barnaamijkan waa heesta isu samir cododka saynab xaaji cali baxsan iyo cali diire iyo cali gaab tahay cadceed subax ama sagal arooryaad waa suurad wacantee aan arag suuleexe sheekadu siday tahay quruxkaana sidatee sidaad tahay cadceed subax ama sagal arooryaad waa suurad wacantee maan arag suuleexe sheekadu siday tahay quruxkaana sidatee sabanadan ma ay dhalaan haddaan urka lagu sideen inan ka sarrayse saynabey waxaad tahay salada iyo faralkee midaan uga sahwiyaye sala nabadgelya laho oo sacabada kuwada yaan ku sidaaye sala nabadgelya lahoon sacabada kuwada yaan ku sidaaye ama saydhi qadarka ama sidaa ku qaado ama saydhi qadarka ama sidaa ku qaado ama saydhi qadarka ama sidaa ku qaado ama saydhi qadarka ama sidaa ku qaado a ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado
waa hagaag waan filaya inaad ka hesheen heestaasi macaan isu samir coodkii saynab xaaji cali baxsan iyo cali gaab casha haddaad raacayso dhambaalka xiga
dhambaalka xiga waxuu naga soo gaaray oo diraya cali deeq guuleed waa cali deeq guhaad diiriye khayre cabdi cabdulaahi iyo maxamed cabdirashiid xirsi cabdikaafi cabdirashiid xirsi iyo aadam faarax farasle iyo xaawo cabdi cabdulaahi iyo dahabo cabdi cabdulaahi deeqo guhaad diiriye maryan guhaad diiriye dhammaan asxaabtani baa la yidhi waxay hambaliyo gaarsiinayaan siciid cabdi cabdulaahi iyo hibaaqa cabdirasaakh cabdi oo meherkoodu ka dhacay deegaanka ballicad baa la yidhi oo ka tirsan degmada caabudwaaq ducada waa xaggiina bay dhahdeen v o a waa tahay meherkaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo guur qeyr qaban oo ku xigo owlaad baariyana lagu kala helo aamiin ayaan aniguna leeyahay caashaay dhambaalka xiga haddaan soo qabto waxa waa dhambaal isna dhalasho ah farxad leh waxaa diraya cabdulaahi xaashi yuusuf cabdi weli asad maxamed daahir cabdulaahi ismaaciil ilyaas cumar yuusuf iyo cabdi fitaax cabdulaahi xamse cabdulaahi aadan daahir maxamuud xuseen dhammaan reer xaashi yuusuf dhammaan reer maxamed yuusuf baa layidhi iyo dhammaan reer cali yuusuf waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan aabbo cumar yuusuf iyo hooyo siyaado muuse oo gabar ugu dhalatay degmada araarso abaarsana way ka wadi karaan oo degmo abaarsalina waa jirtaa deegaanka soomaalida ethoobiya waxaana gabadha loo bixiyey mumtaaz waxaanu leenahay bay yidhaahdeen kor u kubac oo kaalin gal cashay waxaan maqli jiray markaa yareen ayeydeyba waxay ugu oran jirtay ama dhihi jirtay weynaaw wiil jinkaa gabdhaha waxaa lagu dhihi jiray weynaaw wiil jinkaa jib gabdhahana waxaa lagu dhihi jiray wiilashana waxaa lagu dhihi jiray weynaaw gabar jinkaa jib
macnaha waa jiilkaaga waa jiilkaaga la jaanqaad jiilkaaga la jaanqaad marka warqaddan waxay kusoo qoreen kor u kac oo kobac kaalin gal waa tahay kor oo kaalin qaadna way yidhahdaan waa tahay aamiin intaba ducay isugu soo ururaysaa heesta xigta haddaad noo soo qabato waa tahay heesta afraad uguna dambaysa dabcan ee barnaamijka waa heesta halkudhageedu yahay baydhabo magaadha codkii baxsanaa fanaanka cumar duule cali iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen caashi ibraahim aadan iyo maxamed colaad xasan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
degman beryo kama haybab